لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وعن كبر أوين آية دائرة كوبية فرتنا كمدة سورة المائدة قال الله تعالى يا أيها الرسول بايلهون رسول الله لا يحزنك يكن برقلني yuxsinkana aimada qaarkood oo akhriyayaan min axsana aladiina kuwii ku muruggelin yusaaricuuna fi lkufr gaalnimada u degdegay kuwaasoo min aladiina kuwii ka mida qaaluu yidhi aamanaa biafwaahihim bay ka yidhaahdeen ilaahay baanu rumaynay ayay yidhaahdeen waase afka walam tu'min quluubuhum baa ilahaw qalbigooda iimaanku uma dhicin waa daraan iimaanku u dhicin qalbigooda kuwaa ilaahay uu tilmaamayaana ee gaalnimada u degdegaya ee afkuunay tahay iimaanku aanu qalbigooda gelin waxa weeyaan kuwii munaafiqiinta ahaa ama gaaladii carbeed ha ka yimaadeen ama mushrikiintii aba ahaadeen baan le yuhuuddii wa min aladiina haaduu sidaa naskaba ilaahay uu ku caddeeyay yuhuuddii kuwaa munaafiqiinta iyo yuhuudda labadaba afkunbay ka yidhaahdeen laakiin iimaan qalbigooda ma jiro samaacuuna lilkadibi baa ilahay uhi beenta aada bay u dhagaysi badan yihin samaac waa facaal waa had iyo jeer waxaa xaqee wanaagsani dhagahooda ma galee dhagahooda waxay u furan yihiin wixii beena waa adiga arkayo had iyo jeer waxaan baahiye wararka beenta ah iyo riwaayadaha iyo filimada faaxishka ah asalkoodu waa yuhuuddaasu iyagaa dhaqaalana ka daya dadkana ku jaha wareeriya marka sidaa ilaahayba uu ku tilmaamay shaqay u tahay samaacuuna waxay idiin dhagaysi badan yihiin liqowmin aakhariina qolo kale oo lam ya'tuuka aan kuu iman nebi maxamedow dar kale aan kuu imanin oo qolyahay soo diri jireen yuhuuddu iyagoo xagga dambe jooga kaase waxay odhan jireen maxamed kaa weydiiya oo kaa ugu jawaaba oo kaa hadduu ididhahaa ka kaalaya kuwa wadaadadoodaah waxaynu ka doonaynaa inuu sidaa iyo sidaa idhaahdo in sidaa sharcigeennu ahaa u sheega saasay odhan jireen yuxarifuuna alkalima kalaamkiibay beddelayaan ilaahay min bacdi mawaadicihi meelihiisii uu ku qornaa intii meeshiisa uu yaallay kadib ayay meeshiisii ka qaadayaan gacantana way ku beddelayaan kalaamkaasi waa kalaamkii towraad ku qornaa ilaahay macnihiisana way bedelayaan yaquuluuna waxay odhanayaan in uutiitum haadaa kaa haddii la idinla yimaado fakhuduuhu soo qaata wain lam tu'towhu haddii aan arrintaa aynu isla garanaynu jecelay la idinla imanin faxdaruu ka digtoonaada haynoo soo qaadina kaa lasoo ballaminaya dadka lasoo dirayana alla wuxuu uhi waman yurid illaahu fitnatahu qofka ilaahay uu doono ibtiladiisa inuu kodada iyo karkaarka weydaarto oo haadaan uu ka duulo oo gaalnimo uu ku halaagsamo falan tamlika lahu adigu uma hananaysid min allaahi shaan ilaahay xaggiisa waxba kama ugama hanan kartid wax wanaagana ugama keeni karaysid wax dhibaataana kama joojin karaysid ulaa'ika kuwaa sidaa yeelay aladiina kuwii weeye lam yurid illaahu ilaahay aanu doonin an yutahira quluubahum quluubtooda inuu nadiifiyo muu doonin ilaahay lahum fi dunyaa khizyun adduunyada waxay leeyihiin dulli oo dulli diin la-aan dee ka darani ma jiro duunyo ha haysteen xoog kale ha haysteen laakiin waa dad aan akhlaaq iyo qiyam iyo ummad toona lahayn ummadnimo toona walahum waxay leeyihiin fil aakhirati cadaabun cadiim aakhirana cadaab weyn bay leeyihin oo ilaahay u diyaariyu meel dhigan sababta aayaddu kusoo degtay waxay ahayd niman yuhuud ahoo wadaadadoodaabaa soo diray qolyo kala sinaystay saynu xagga dambeba ku arki doono waxay leeyihiin marka innaga dee xeerkeenna haddii uu waafaqo marka maxamed u tagtaan u sheega oo ka soo qaada haddii laakiin mid kale uu la yimaado iska diida saa aayadduba ay tilmaamayso sabab nusuulkay xidhiidh la leedahay qolay idiin dhagaysanayaan kaa haddii la idiin keeno soo qaata haddii kalena iska ilaaliya kalaamkii ilaahay bay bedelayaan nin iyo naag baa kala sinaysay yuhuudda ah nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam iyadoo wejiga loo madoobeeyayo suuqa dhexdiisa la wareejinayo waar maxay ahaayeen way sinaysteen oo dabeetana dee xeer ciqaabeedku waa kaa xeer ciqaabeedka iyagu balla kaalaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam towraad kitaabkii towraad baa la keenay kii wadaadkood ahaa ee akhriyayay ayaa wuxuu dudubiyaba aayaddii rajmiga sheegaysa labadan qofee xaaska hore soo maray in dhagax lagu dilo sida qur-aankeenan ama diinteenana u sheegtun bay towraadina u sheegtay ayaa dabeedna aayaddaa markuu soo gaaray buu gacanta saaray dabeedna waa la arkay waxaa la bal halkan ka qaad waxa soo baxday kolkaa aayaddii canaan kadib labadii qof waa la rajmiyey oo dhagax baa lagu dilay ninkii saxaabiga ahaa warinaya waxa uu leeyahy waxaan arkayay iyadoo ninkii uu isku gudbayo iyadii oo ilaa intii uu dee dhan u duulayay uu dhagaxa bal isaga dhigaya iyada jacaylkii ka hayay labadoodiibaa sidiiba lagu wada qaarajiyey riwaayo kale waxay tilmaamaysaa markii nabigaa u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam kii wadaadkooda ahna uu la socday rasuulku uu weydiiyey wuxuu ihi ma sidan aad ahaayo sidaa weeye bul xukunka towraadi sheegayso wuu dhaariyey markaa nebigu ilaahii nebi muuse soo diray ee fircoon ka badbaadiyey ee intaasoo nicmaar reer banu israa'iil uu sameeyey baan kugu dhaariyey saasay qoraysaa maya bal haddaad i dhaarisay dee kolkii hore sidaasaan kuu sheegay waa niman diin la bedela iyo la jiifiyaado ay dhaqan u tahay wey lafijiifiyaano bannaan baa shaqadooda ahay dee kol haddii aad i dhaarisay buu waabaan kuu sheegaya towraadi in dhagax lagu dilaabay sheegaysa waxaase iska badatay buui baasha sinada laydhaa ayaa reer banu israa'iilka kuwa la ydhaahdo iskaga badatay weliba waxay ku badatay madaxda iyada iyo maalqabeenkii kuwii shariif ashraafta ahaayee iska muuqaalka lahaa marka waanu yar daalacnaasilno dee dadkaa waanu u yar sawasawaynay buui in la yaro karbaasho dabeedna wejiga loo yaro madoobeeyo oo intoo rinji madow wejiga laga mariyo suuqa lagu yaro fadeexadeeyo taasaanu u bedelnay buui waa la bedelayaa un wey waanu yaro bedelnay kolkaa nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ou xukunkaa la baktiyey ee la dilay aniga ayaa awalu man axyaa kii ugu horreeye nooleeya ee ogow sidiibaa dabeetana labadaa lagu khaarajiyey waxaa halkaa marka aad ka arkaysaa diin la bedelo iyo diin laga been sheego waa dhaqanka yuhuudda mid kale sharci aan dadka u sinayn oo markaa dabaqadaha qaarkood aanu qaban karin oo dhaqanka yuhuudda waa mushkilad haysato dadka muslimiinta ah haddii wax la fulinayana in la yidhaahdo uun bal dadka qaarkood ha maro oo qaarkoodna aanu qaban karin waa arrin aada iyo aada u yaa badan leh haddii boolisku ay soo qaban karaan markay khamriga baadi doonayaan ama xashiishadda ama dadka sakhraamee sillan inta aan madaxda ahayn ama aan hebellada waaweyn haynu hadday soo qabanayaan kuwa iyagaana la leeyahay mee xasaana diblomaasiya buu sitaa isagu oo ama gol uu ku jiraa ama kuwii la taabanaya la xidhaya maha bal xaggaa uga baydh muxuu ka shaqeeyaa markaa maxaase soconaya ee runtii dee xukunka fulintiisa sidee u hirgeli karaysa waa dhibaato weyn oo jirta wey waa halkaa mushkiladii iyo cudurkii ku dhacay nimankaasi halaagay nafsu ayaa taagan dadku waa inay u sinaadaan sharciga ilaahay ka ra-iiska ah iyo ka loo madaxda yahay iyo ka maalqabeenka ah iyo ka faqiirka ah waa inay u sinaadaan haddii kale sidaa ilaahay uu tilmaamay waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an waa ummad ibtirowday oo aafowday oon waxba u harin kol haddii arrinku saa u dhaco alla wuxuu ihi samaacuuna lilkadib beenta ayay dhagaysi badan yihiin nimankaa yuhuudda ahi akkaaluuna lisoxt xaaraantana aada bay u celid badan yihiin alxaraam weeye soxtigu haddii mar rash way ku cunayaan iyo laaluush marna waxaa lagu cunayaa diin la iibsado oo dad loo tanaasulo madax iyo maalqabeena iyo habrasho marna riba ayaa lagu cunayaa marna isweydaan intoo dhammiba waa wax badan akaal iyo samaac wasiiqatu lmubaalaqa baa laydhaha waa wax qofkani uu ku xeel dheeraaday wey fain jaa-uuka haddii ay kuu yimaadaan nebi maxamedow faxkum baynahum dhexdooda kala xukun aw acrid canhum ama iskaga sii jeedso marka intaa iskaga sii jeedso aayadda dambe ayaa nasakday xagga dambe inoogu iman doonta ilaahay aayadda sagaal iyo afartan waan ixkum baynahum bimaa anzala allahu walaa tattabic ahwaahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk aayaddaasaa nasakhaysa oo macnuhu waxaa weeye kajeedsigii lama ogola ee waxaa lagu dambaysiiyey ciddii iyaga ka mida ee diniyiinta dadka muslimiinta dhex degan ah sharciga ilaahay in la waafajiyo oo lagu xukumo wain tucrid canhum haddii aad kasii jeedsato falan yaduruuka shay-an waxba kuguma dhibayaan haddaad kasii jeedsato ood iska dayso waa intaan amarkaa dambe iman wain xakamta haddii aada xukumtana faxkum baynahum bilqist cadaaladda ku xukum cadaaladna sida qof walaba muslimiba uu ogsoon yahay waa diinta ilaahay un cadaalad kale dee ma jirto wax bani aadam ka soo fulay laguma sheegi kara cadaalad ina allaha ilaahay yuxibu almuqsitiin samafalayaasha dadka cidda markaa cadaaladda samaysa almuqsitiin ayaa ilaahay uu jeceliyay qaasitiintana uu necabiyay waama alqaasituuna fakanuu lijahannama xadaba waa min aqsata waa qasata ficilkaa mucadihiisa iyo laasimka ay kala macno duwan yihiin oo ziyaadada ayaa had iyo jeer inta badan macno soo kordhisa qaasata qaasid waa jaara jaa-ir muqsidna waa kii marka cadaaladda samaynayay ina allaha yuxibu almuqsitiin gaal iyo islaamba waa loo cadaalad soorayaa qofku xaq wixii uu leeyahay iyo wixii waajib uu mutaystunba la marin akaaluuna lisuxt iyadana waa astaamaha caanka ay ku yihiin nimankaas ribana laga kari maayo rashwana laga kari maayo dad la dubto oo dunyo la siisto oo la halaagana laga kari maayo nimanka ah yahuudda ah ilaahay ummaddan wuu uga digaya waana runtii waxaa aad iyo aada u khatar badan sidaa dee qur-aanku uu ummaddaa u ceebeeyey in xaraam ay u noqotay raashin xaraam qofka muslimka ahina waxa uu ku dadaalayaa mar walba waxaa afkiisa gelaya ee uu xidhanayo ee gurigiisa soo gelaya inuu xalaal noqdo laakiin xaraamta mushkilado badan bay leedahay waxa ay leedahay qofka haddii ay soo gasho inuu kusii fidayso dabeetana kolkuu isilaado iska soo qabo wuxuu ka dhex bixi kara ay noqon kari weydo marka dambena uu quustaba uu idhaahdo haatan meel laga soo noqdo ma joogtide aakhiro danteeda iska dirdir inuu idhaahdo oo dhan walba uu rido ayaa badanaysa kolka ah marka intaanu qofku la qabsanin shaygan ama sharkad ha gelayo oo mucaamalo tijaariya ha samaynayo ama madaxtinimo ha ku jiro ama wadaadnimo kale ha wadee qofku xaraamtu intaanay soo gelin bay kusii fiicantay in la iska joojiyo wakayfa yuxakimuunaka buu ilahay yihi siday garsoore kaaga dhigan doonaa nebi maxamed ay xukunkuula iman wa cindahum atawraa kitaabkii towraadna way haystaane fiihaa xukmu ullah ilaahay xukumkiisii ayaa ku yaala uma yatawallawna way sii dhabar jeedinayaan min bacdi dalik intii xukunkaa ay arkeen isagoo towraad ku qoran wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaasi dar alla rumaynaya maaha marka siday xaakim kaaga dhiganayaan iyagoo towraad haysta lagama faa'iidaysanayo in loo ogol yahay towraad inay ku camal falaanay qur-aanka ka tagaan laakiin waxa weeye towraad iyo qur-aankiibaaba iswaafaqsanba bidaat masaladan gaarka ah ee aynu soo xusnay ku saabsanaa rajmiga iyo qofka xeer ciqaabeedkiisa ee saaniga xaasilo lahaa waa iskaga mid labadii kitaabba kaasaaba ku filaaba inay fuliyaan fulinunbay hayde waxa ay kula yimaadeen ay kula yihiin xaakim uga noqo towraadna ay uga soo tallaabsadeen waxa weeye bedelka iyo hawadooda inaad ku raacday doonaya ee macnuu maaha in la leeyahay nebigana garsoore lagama dhiganayo calayhi salaatu wasalaam isla markaana towraad ha ku egaadeena dee waa inaga aayaadka arkayna in la leeyahay kala xukun nabiga calayhi salaatu wasalaam inaa anzalna tawraata buu laa yidhi kitaabkii towraad baanu soo dejinay intan towraad ilaahay uu tilmaamaya nuxurka ay xambaarsan tahay waxa weeyaan ilaahay oo ka markhaati kacaya towraad sida ay u fasirayaan inaan ahayn towraad in la bedelo tii hore aan loogu soo hagaagayn towraad inay ahayd kitaabkii ilaahay iyaga ku filaan lahaa ee ay qawadeen marka waa cudurro ilaahay uu tirinayo iyo mushkilado ummadahan ku dhacay oo ummaddan looga digayo towraad baanu soo dejinnay fiihaa hudan wa nuur hanuun iyo iftiin baa ku sugnaa hanuun iyo iftiin oo ummaddu waxay kaga hanuunaysay halaag kudcurkana way kaga hanuunayeen yaxkumu biha annabiyuun yaxkumu biha towraad waxaa ku xukumaya annabiyuuna ambiyadii alladiina ambiyadaasoo aslamuu ilaahay isu dhiibee hoggaansamay yay ku xukumayeen liladiina haaduu kuwii yuhuud ahaabay ku xukumayeen ambiyadii alla u hoggaansanaa waxay ku xukumayeen yuhuuddii waalrabbaaniyuuna kuwa dadka ilaahay ah ee culimmada ahee wan wanaagsan iyo waalaxbaar culimmada waa isku macno dhowyin culimada kuwooda sii qaaliga ee caamiliinta rabbaaniyiintu wey axbaartuna waa culimadii intaasoo dhamiba towraad waxay ku xukumayeen reer banu israa'iil ayay ku xukumayeen jacayga lagu xukumayeen marka ambiyadoodii manhajkoodiina way seegeen waanay weydaarteen laakiin ambiyadu may weydaaranin kitaabka aladiina aslamuu markaa wasfiga ah tilmaanta ah waxaynu ku sifaynay ismigaa isagaa nebiyuun ayaynu ku sifaynay cidda wax ku xukumaysa waxay ahayd annabiyuuna aladiina aslamuu walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidaanu nebigu u dardaarmayo idinkoo islaamnimada uun ku sugan dhinta marka ambiyadu waxay ahayd awala man aslam waxaa kaloo laga dhigi karaa mafcuul sida aimada qaarkood ay ku fasirayaan yaxkumu biha annabiyuun ambiyadu waxay ku xukumayeen towraad aladiina aslamuu kuwii ilaahay isu dhiibay hoggaansamay bay ku xukumayeen ambiyadu kuwaasoo aya ah liladiina haaduu min aladiina haaduu kuwii yahuudoobay ka mid a yuhuuddii muslimiinta ahaa ile kuwa kale waa kuwan faraaraale caynkane ambiyadaa ku xukumi jiray bima stuxfiduu min kitaabi illaah xifdiga laga raadiyee la amray inay xafidaan kitaabka ilaahay kaasay ku camal falayeen xafida istaxfada istaxfada siinti iyo taadu waa dalabiyatan macnuu waxa weeye waxaa la amray rabbaaniyiintii iyo axbaartii iyo rusushaba inay xafidaan ilaahay kitaabkiisa kitaabka ilaahay xafida waa cilmun dabadeetana ku camal fala dabeetana dacwad ku fidiyo dadkana ku xukuma baa layihi marka yaxkumu biha nabiyuuna baa ku xukumaya iyo inta ka dambeeya bima istuxfiduu min kitaabi illaah kitaabka ilaahay xifdigiisa laga dalboo la yidhi xafido ku camal fala oo ku xukuma dad wa kaanuu waxay ahaayeen ambiyada iyo rabbaaniyiintu calayhi shuhadaa kitaabkaa kuwa goobjoog u ah xaqnimadiisa kuwa markhaati ka ah ayay ahaayeen ilaahay wuxuu beri yeelayaa ambiyadiisa iyo saalixiinta wanaagsan ee reer banu israa'iil ay ka been sheegayeen alla wuxuu yihi isagoo kuwaa waaninaya oo marka inuu garab taagan yahay u sheegaya falaa takhshaw nnaasa wakhshawn dadka ha ka cabsanina laakiin aniga iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayadahayga tamanan qaliilan adduunyo yar lacag yar ha ku iibsanina ilaahay wuxuu yaqaanaa waxa soo socda een weli dhicinba sida uu og yahay waxa tegey sida uu og yahay waxa mustaxiilkeen dhaceenba xilmigiisu uu xeel dheerya marka aafaadkan inay reer banu israa'iil ku dhici doonaan buu ogsoonaa dardaaranadan uu siiyey dada ka cabsanina oo diinta ilaahay ha uga tegina cabsi dad diinta ilaahay duunya ha dhaafsanina waman lam yaxkum buu ilahay yidhi ciddaan isku xukumin bimaa anzala allah shayga ilaahay uu soo dejiyey fa ulaa'ika humulkaafiruun kuwaasi waa kuwo gaalo ah aayadda afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan waxaan leeyahay toddobiyo afartan intuba way faasilo noocaas ahoo horis isku dhow alkaafiruun aldaalimuun alfaasiquun wey marka culimaduna kolkay masaladan ka hadlayaan ummadda ama qofka oo ku xukumi waayo shareecadda way kala qaadaan haddii qofkani uu qirsan yahay waxaanu ku xukumayaa ama qaanuunka ama xeerka inuu baatil yahay oo marka la weydiiye uu leeyahay wallahi waxani waa baatil waxaan jirin oon asaas lahayn weeyo diinta ilaahay la mid ahayn laakiin dee waanu bal saasunbay nooga dhacdo macsiyadaasaanu ku jirnaa hadduu taa ogol yahay ma gaaloobaya bay leeyihin siay u badan yihiin jumhuurta caqiidada ka warramay ahlu sunnahani laakiin dee waa faasiqu inuu isaga qudhiisu wuxuu jaheeya hadduu helo in la xidha istahaylah madaxba ahaada hadduu doonaye laakiin haddii uu leeyahay hadduu leeyahay wuu ka wanaagsan yahay adduunyadu dee imika way horu martee casrigii hore dhagaxa iyo saxaraha lama joogo dayax iyo daruuraha la gaalo dayax gacmeed baa la kiciye si calmaaniintu ay dhahaane asxaabtii iyo nebigu waxaan may ogeyn marka qaanuunkii iyo nidaamkii iyo ururadii iyo wixii o dhan way isbedeleen sidaa darteed iminka qur-aanka iyo xadiisku lama jaan qaadayaan marka qaanuunkaasaa wax walba wadaya wuu wanaagsan yahay taa hadduu idhaahdo ama uu idhaahdo wax dhibi ma jiraan waa isla wada dimuqraadiyadu diintuna waa dimuqraadiyad kanna waa dimuqraadiyad labaduba waa iska oreyr buu kuleeyahy haddii halkaa isa soo taago iskuma khilaafsano culimada muslimiintu inuu ku gaaloobay qowlkii ilaahay iyo qaanuunka qof simay ama yidhi waabu ka wanaagsan yahay noocuu doonaya ha ahaado waa ku gaaloobaya kitaab walba ka ahri marka tafsiilkaasubaa la gelinaya fa ulaaika hum lkaafiruun saasaa ilahay wuli ereyga man ana culamaa ulusuul marka ay ka waramayaan waxay ku daraan min siyaqi alcumuum erayada commonka ee macno badan sheegaya wax badan koobsanaya ee aan cid gaara tilmaamayna waa mawsuul mushtarag oo nas ahayn marka macnihiisu waxa weeye waa man cidduu doonaya haada hadduu doonayana ha joogo meeshuu doonaya ha ka soo jeedo waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waa aada iyo aad bay u khatar badantay in ummadoo dhami ay usoo foojignaato waxigay hoos u eegaan siiba dadka hogaamintooda ama cid wax xukumaya ama xeerar gacanta ku hayaana bal hadda iyagoo aakhiradooda eegaya iyagoo ummadooda eegaya iyagoo iimaankooda eegaya bal hadda aayaadka ilaahay ha u fiirsadeen ilaahay wuxuu uhi wakatabnaa calayhim waxaanu ku waajibinay dushooda fiihaa towraad dhexdeeda towraad baa lagaaga sheekaynaya wixii ku qornaa iyo siday sax u ahayd iyo sida waxyigan u waafaqsanayd iyo sida siloonka loo dhigay kitaabkii loo badbedelay wa katabnaa fiihaa waxa aanu ku qornay towraad calayhim iyaga dushooda iyadoo waajib ay ku tahay iyaga oo la doonaya inay fuliyaan kitaabka waxa ku qornaa camalfalkiisuna iyagoo waajib ku ahaa inay fuliyaan ana nafs nafti binafs tuqtalu binafs hadduu qofku wax dilay in loo dilayo way ku qoray waalcayna bilcayn ishiina in ishii loo fujinayo waalanfa bilanf sankiina in sankii loo goynayo waaluduna biludun dhegtiina in dheg loo jarayo wasinna bisinni iligiina in iligii kale loo fujinayo markuu qofku ilig rido kiisunbaa la ridi waaljuruuxa qisaasun wa ana fi ljuruuxi qisaas waxalla wixii nabaraana waa laysu qisaas ee qisaaska ah sidaasaa ku qornay faman tasadaqa bihi qoonta gaadhay qofka sadaqaysta fa huwa kafaaratun lahu dembi dhaaf bay u tahay oo dhiiggoo la sadaqaysto wuuba ka sii wanaagsan yahayba maalkoo la sadaqaysto marka nasku waxa uu ku tilmaamayba qofka saamaxaba xataa lama odhan qofka sadaqaysta baa layihi marka nacasnimona maaha wax kaa lumayana maaha qofku wixii ku dhacay hadduu idhaahdo waa cafis siiba marka dee kibir iyo khata iyo waxaasi aanay kibir iyo aanay ku jirin camdi iyo khata uu yahay waa fa huwa kafaaratun lahu ilaahay baa dembiga kaga dhaafaya mar walba waman lam yaxkum bimaa anzala allah ummadda aan isku xukumin ilahay waxyiga uu soo dejiyey qur-aan iyo xadiid leh fa ulaa'ika kuwaasi hum keligood ayaa addaalimuuna dulmi falayaashu waa iyaga oo had iyo jeer culamaa ulbalaaqa cilmiga macaaniga ka warramaa waxay idhaahdaan marka jumladu awalka iyo aakhirka labada darafba ay macrifayin tacriifu darafayn damiiru lfaslina uu joogo waxa ay xambaarsan tahay xasri iyo tawkiid ayay xambaarsan tahay fa ulaa'ika aldaalimuuna labadaba macrifo damiiru fasna waa jira marka macnuhu waxa weeyaan kuwaasi iyaga uunbaa dulmi falayaala kaannamaa aanay jirinba cid kaloo dulmi samaysa dadka qawaday ee kasoo dulbooday bimaa anzala allah ilaahay wixii uu soo dejiyay ilaahay dadkan abuurtay kownkan sameeyey iyaga yaqaanay maslaxadooda iyo dantooda iyo wixii kala waday ee aan isagu qolana ahayn caatifadina haynin cid u eexanayaana jirin ilaahay waxigaa soo dejiyey kuwa qawaday liiska daalimiinta ayay hormuudka kaga jiraan marka sidan intan oo dhanba kitaabkeenna qisaas ay u tahay ayuunbay towraadna ahayd in laysu qisaaso in laysu qisaaso qisaastuna sideedaba waxa ay tahay xuquuqda insaanku uu leeyahay waa awalu lxuquuq xuquuq badan buu qofku leeyahay waxa ugu horeeya xaqulxayaa inuu noolaado xuquuqda ayay ugu horeysa waa xaqu lmilkiya inuu wax yeesho xaqu tasaruf xaqu tacbiir ra'y in intoo xuquuq badan buu qofkii leeyahay oo da islaamku u dhowro loo ilaaliyey dabcan xuduudeedana leh laakiin xaqa ugu horeeyaa ee loo dhowrayaa waa inuu noolaado loo damaanad qaado oon lagu dhugtamin ilaaqna la isaga dilin laakiin naftiisa ay noolaato ciddii cididishana waa la dili doonaa kii dilay annafsa binnafsi marka ishiina iyo ishii kale iyo xubnahan kale ee markaa la socda midkan dee qofkan oo waxaan geystay isagana intii unbaa lagu samayn doonaa haddii aada silanaato waxkaasi noqdaan marka aayadda la sheegayo runtii waa lagu soo hayaa laakiin inaad raajacdo ayaad mudan tahay hadaad aragto qofkao kan dambe uun hadal haya oo u doodaya kan dambe ee daalinka ah oona ishiisaa wanaagsan dhallinyaray tahay kadaabay tahy in la daayay mudanta oo kii hore aada u hadli weydo waad ka dhacday inaad dib usoo noqotaa mudan kii hore miyaanu insaan ahayn miyaanu isagu isaga lamid ahayn miyaanu islaam ahayn laakiin balka hore sidiisii haddii aada noqotona maxaa lagaa yeeli doona adigana marka cumuuman sidaasuu nabiguna fuliyey calayhi salaatu wasalaam saasuu fuliyey inay yaraali la joogtaan yahuudi dhagaxa uu kaga dhuftay madax dhagax bay barkanayd midkan unbuu saaro buu bashaaqiyey isagana intu soo qabtuu dhagaxu barkiyey buu bashaaqiyey un hada wasalaam walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah ilaahay wuxuu leeyahay xuduuddaa fuliya oo jamacnaha lagu soo ururiyo daawado isagtaaga naxariisinaya idin qaban wax naxariisoo ku qabtaan ayuu jiri waa har ciqaabeed sidiisa lagu fulinayo dadku uu ku kala hadhayo anas eddadii ayaa inanka riday ilig kolkaasaa dabeedna ay qoladii yidhaahdeen inantu ahayda naloo qisaaso anasna wuxuu leeyahy maya inantaa edaday iligeeda la qisaasi maayo war anasoo waa la qisaasayaa buu nebigu uri anas waa dee ninkii aada garanaysay toban sano nebiga u shaqaynaya calayhi salaatu wasalaam ee u dadaalayay gacantiisa midigaha ma jiro xokayn buu yahay iyo waa ka agdhow yahay iyo madaxtooyadu ku jiraa ma taqaano dabeedna markuu nebigu ku celceliyey anas waa dhaartay oo dee si ay ka ahaydba kolkaasaa dabeedna ay raalli noqdeen qoladii way yidhaahdeen waaye magbaabaanu qaadanba cumuuman nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi addoommaha ilaahay awliya ka mid a haddii uu dhaarto dhaartiisa ilaahay u hirgelinayo ninkani uu dhaarto dhaartiisa ilahay waa u hirgelinayo waljuruuxa qisaasun bay inta kale waa iska macruuf oo dee sankii meel laga gooyaa buu yeelanayaa dhegtii meel laga gooyo iligii si loo fujiyo dhakhtarka ilkaha saarunbaa ayarun kasoo siibaya un warkuu lamaaday hal qodobna ugu dhufan doonaa aljuruuxa qisaas unbaa qayd laga dabageynaya oo macnuhu waxa weeyaan nabaradoo dhan ma ahee waa nabarkii qisaasi ay ka suurowda sida xublahoo kale tan haddii qofkii dhudhunka uu ka jaro ama boodada uu ka jaro waxaa laga jarayaa jilibka ayaa laga jaraya intan dambe ee boodada ku hadhayna isaga u hadhay waa loo qiimaynaya liannahu meelaha lafaha dhaadheer had iyo jeer haddii la isiraado qisaasa way falfaliirmaysa ama way baahaysaa waxaan bidabt intii uu geystay in la eg ayaa laga baqaya in la geyn kari waayo dabeedna halka ka horeysa ee mifsalka ee xubinka ah ayaa laga saaraya qofku karaamo wuxuu leeyahay intuu iskaraameeyo kolse hadduu kasoo dulboodo kaawada loo dhigaya lagu joojinaya waa tan ilaahay baa waxau ihi waqafaynaa calaa aahaarihim ambiyadaa raadkooda waxaanu dabagelinay biciise bni maryam ciiseyna maryam aha musadiqan isagaoo rumaynaya limaa bayna yadayhi kii ka horreeyo min atawraati tawraaddii ka horreysay waa rumaynaya ciisana calayhi salaam oo rasuul rusushii ka horreysay iyo kutubtii ka horreysay beeninaya ma jirin wa aataynaahu linjiil ciise bnu maryama kitaabka injiil baanu siinay fiihi hudan wa nuur isagana hanuun iyo nuur baa ku sugnaa intii aan la halqafin ee aan laga dhigin qaybo kala duduwan wa musadiqan isaga oo rumaynaya kitaabkaasi limaa bayna yadayhi min atawraa waa injiil bay sifowt hudan waa hanuun buu ahaa wa musadiqan xaaluyo limaa bayna yadayhi min atawraa kitaabkii ka horreeyay tawraadna u waafaqsanaa wa hudan buu ahaa kitaabku wa mawcidatan iyo waano lilmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsanaya kitaabkaasi sifaadka iyo tilmaamahaas u lahaa laga been sheegay meeluu maray aan la garanayn waliyaxkuma ahlulinjiili waa qira iyaduna marka laamtu laamulcilay noqonaysa wa aataynaahu linjiila baanu siinay isagoo kitaabkaasi sidaa iyo sidaa iyo sidaas liyaxkuma ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihi qolada injiil ehelka u ahayd kitaabkaa dhexdiisa axkaamta ilaahay uu ku soo dejiyo si ay isugu xukumaan sideennan inoo dhigan misxafka haddii la akriyo calaa dariiqati xabs waxa weeye waliyaxkum waa amar weyn ha isku xukumeen ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihi qoladii injiil la siiyey ha isku xukumeen saasaana ilaahay uu faray wakhtigaa waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika kuwaas hum ulfaasiquun iyaga uunbaa faasiqiina faasiq haddii aad doonaysa meel kale ood ugu dhooftaa ma jire ka diinlaawaha ahun eeg iyo dadka qawada ilaahay qur-aankiisa iyo sunnadiisa dadkaasunbaa faasiqiina faasiqna waxa weeye qof fogaaday alla ka fogaaday wey waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq waxaanu kugu soo dejinnay nebi maxamedo qur-aanka xaq ayaanu kusoo dejinnay baatil ma jiro isweydaarna ma jiro musadiqan isaguna qur-aankani waxa uu rumaynayaa limaa bayna yadayhi kutubtii ka horreeyey kii ka horreeyo min alkitaab ashaa jinsiye ah ay ilkutub kutubtii ka horreysay towraada iyo injiil qur-aanku waa u rumaynayaa isku dhanna way u jeedaan wa muhayminan calayhi waanu ilaalinaya haymana ashaya shaygiibuu heegan ku noqday oo indhaha uu ku qabto uu isdul taago uu kooray wey marka kitaabkani markuu kutubtii hore koobo isaga ayaa ka saamaynaya isaga ayaa ah ka siyaadada leh ee maanta la raacayo ee ciddii wax ku hogaaminaysaaba ay raacayso marka kutubta hore waa la rumaynaya laakiin ka lagu camal falaya waa kan sidaa ilaahayba uu tilmaamay muhaymina waxaa lagu macnaynaya naasikhan calayhi cala alkutub kutubta hore wuu nasakhay sidaa darteed buu nabigu ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam maruu cumar u yimid oo uhi ninin aanu dee gacal nahay oo xagga hooyada ay ka wada ahaayeen baa la idhaahay ayaa towraad wax iga sheeg sheegay bal makuu bandhiga u xanaaqay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa waa kiin cumarna dee dhanka kale u rogee nabiga soo dhaweeye lahaa radiitu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimxamedin rasuula waa farxay nabigu calayhi salaatu marka wax looga baahan yahay kutubtooda la egeegayaa ma jiro qisooyinna ugama baahnin waxaynu ka raajacaynaana ma jiro faxkum baynahum bimaa anzala allah qur-aankan ilaahay uu kugu soo dejiyey mar hadduu muhaymin yahay nabi maxamedo ku kala xukun dadka walaa tattabica raacin ahwaa'ahum rabitaankooda camaa jaaaka min alxaq taarikan adoo ka tegaya camaa jaaaka min alxaq ama mucridan adoo kasii jeedsanaya camaa jaaaka min alxaq waxa weeye haddii aad isaga ka baydho kitaabkan wixii kalunbaad raacday ee dadkaasi ay wataan nebigana calayhi salaatu wasalaam arrintani dee waa duqdii dadka loo tumayo isagu hormuudunbuu u yahay laakiin wixii loo ogolaan waayo cid kale looma saamix likullin ummad kasta likullin qolo kasta jacalnaa waxaanu u yeelnay oo minkum idinka idinka mida ilmo bani aadam oo shircatan wa minhaajan jid iyo sharci nidaam iyo kitaab ay raacaan shircada iyo minhaajku waa wadooyinka waafige waasice la maro aan wadiiqooyinka qalqallooco ahayn baa la ydhaha shircatan wa minhaajan marka wadaweyn oo waasica oo ummaddu u siman tahay oon qawad lahayn ayaan u jeexnay oo sharci ilaahaya walow shaa allahu rabbi hadduu doonayo la jacalakum ummatan waaxida ummad keliyuu idinka dhigi lahaa oo rasuul keliya loo soo wada diro amaba isku dhan keliya u jeedo fikradooda iyo iimaankooda isku wada mid walaakin liyabluwakum facala dalik saas u sameeyo uu idinkala duduway liyabluwakum si idinku imtixaano fiimaa aataakum wixii idin siiye ilaahay waxiigan uu idin siiyey cid raacda iyo cid khilaafta si dadkii loo eego ayaa dadkii laga dhigay kuwo kala duwan walaa yazaaluuna mukhtalifiin oo qaybo kala duwana fastabiqu lkhayraat buu ilaahay khayrka ha loo tartamo ilahay wuu idin imtixaanaya kitaabka la soo dejiyey iyo rasuulka la soo diray iyo takaaliifta atakaaliifa sharciya waajibaadka layna saaray intaba tartan baynu ku jirnaa waa ku imtixaananahay fastabiqu lkhayraat hala kala dheereeyo ilallaahi marjicukum ilaahay xaggiisu ahaaday halkaa u noqonaysaan jamiican idinkoo dhan ummad yahay fa yunabiukum wuxuu idiin sharxi oo u idinka warrami doonaa idinka xisaabin bimaa shaygii kuntum fiihi takhtalifuun aa isku diidanaydeen ayaa ilaahay u idinka xisaabinaya kanaa xaqaha kanaa baatilha kanaa janno leh kanaa naar leh war kuwu caddaan waanixkum ku kala xukun nebi maxamedow baynahum dhexdooda bimaa anzala allah shayga ilaahay uu kugu soo dejiyey waa kaas weeye oo kala doonay diinta la doonayo inay caalamka oo dhan saydaraysay saamaysay siyaada iyo hogaaminta yaabato waa kan liyudhirahu cala addiini kulli si diimaha kale oo dhan ay uga sarrayso ayaa ilaahay uu doonaya bimaa anzala allah marka dadka muslimiinta ahay qiyaadada caalamka ay yeeshaan iyo hogaaminteeda islaamka iyaday ku xukumayaan gaalkana iyadaa lagu xukumayaa mid walba walaa tattabic ahwaahum rabitaankooda ha raacin labadaasaa nasku mar walba u isku ladhaya waxyiga isku xukun oo dadka ku xukun hawadana iska ilaali ogabay waa diin iyo diin la-aan wax u dhexeeya ma jiro waxdanhum waxaad ka digtoonaataa o aad ka feejignootaa an yaftinuuka inay kaa ibtileeyaan can bacdi maa anzala allahu ilayk waxyiguu ilaahay kugu soo dejiyey qaarkii malaa'igada barhkii baa layidhi miyaanay naga ibtilayn barhkii oo weliba intii lafdhabar tahayda siyaasaddii iyo xuduuddii iyo xeer ciqaabeedka iyo xiriirkii caalamiga iyo ummaddu wixii ay ummad ku noqon lahayd oo dhan dadka waa laga fitneeyey taa ilaahay uli ka feejignaadabaa dhacday markaasaa la yidhi dhanna iska haysta dhanna iska daaya oo dhan halkan iska dhigoo masaajidka iska taallo maktabadaha taallo laakiin intaasun maxkamaduha kaga dhaqmeen nidaamka dhaqaalaha laga qaato nidaamka hogaamiyeed kada taasaa ka dhacday waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzalla ilan ta dhacaysa iyo ta dhici doontaba ilahay wuu sii oga wana la yska ilaaliyay qaarkii diinta marka in lagaa aafeeyo halkaa waxaad ka aragtay waa juz-un laa yatajaza kitaabka samaawiga waa qayb wada socotoon kala hadhay fa inta wallow haddii ay jeedsadaan faclam waxaa ogaataan annamaa yuriidu allahu in ilaahay uu doonayo an yusiibahum inuu ku halaago bibacdi dunuubihim dunuubtooda qaarkood hadday cagadhigan waayanay sii jeestaan ay diinta ilaahay ka dhaqaajiyaan dembi baa ka dhacay iyo jariimade dembigaa qaarkii intuu ilaahay ka dhaafo ama uu ka daayo ama uu dibdhiga mooyaane qaarkii ayaa ilaahay uu ku halaagaya cuqubadooda loo soo dadejinaya wa ina kaiira min annaasi in badan oo dadka ka mid ihi buu ilahay yidhi lafaasiquuna isagaa ogoo inoo sharxaya ilahay in badan dadka intooda badani waa faasiqiin idan markaa xukmu alaklabiya lilcaalam caalamku xagga uu u badan yahay iyo dad baa waxu badan dhinacbaa loo badan yahay lama daliishado lama daliishado marka diin ilahay ay jirto marka kitaab iyo wixii samaawi uu jiro ee nas sariixahoo saxiixii uu taagan yahay cod aqlabiyada lama eego xagganaa loo badan yahayna lama yidhaahdo laakiin waxaa taasi ay iman kartaa marka wax sharciga iyo nasahoo la khilaafaya aanu jirin ayay iman kartaa marka waina kaiira min annaasi lafaasiquun waa daabica iyo muuqaalka meeshan aynu joogna ay leedahay way adduunyada ilahay wuxuu dhaha fa xukma aljaahiliyati yabquun waa la idin weydiiyo hab su-aaleed baa loo soo dhigay dad yahow ka garaab oo ka jawaab oo afa xukma aljaahiliya ma jaahiliyada xukunkeeda iyo xeerkeeda yabquuna doonayaan dadku waman axsanu min allah ilaahay yaa ka wanaag badan xukman nidaam samaawiyahoo uu simey dadka u keenay xukunkoo liqowmin yuuqinuun u sugnaaday dad yaqiininaya o rumaynaya marka halkaa waxa aad ka aragta oo nasku ina baraya imaa sharcu llahi wa ima aljaahiliya wax u dhexeeyaaba ma jiraba labadaa in diinta ilaahay la raaco iyo in la raaco un maxay jaahiliyada jaahiliyada halkaa nasku wuxuu inoo caddeeyey inaanay ahayn un casrigii nebigu uu ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam een islaam jirin laakiin mar wal oo dadku diin la-aan ay ku dhacaan oo waxay samaawiya aanay raacaynin laa yazaalu nnaas fii jaahiliya waa mustalaxaad u cajiib ahoo qur-aanku ina baraya sunnaha oo qur-aanku uu jideeye weeyaan وحمية الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أفحكم الجاهلية الجاهلية وتدكي أولو نسبيي جهل إياه دقا جاهلية سبقة نوع عاصقات سبقة الله بي كتين كسي جاهلية فاسنا وحوي حكم البشر للبشر أو عبادة البشر للبشر وبني آدم كيو إسعاب دأمون ما أشبهها محا كشف هيد بضان marka ay tacriifinayaan culimada siyaasadda baasha dimuqraadiyadda ayaa waxay idhaahdaan waa dee iyaga lafdigooduba siday kuwa ay kasoo fusheen nidaam ka dhigtay ee u cabiraane waa xukmu shacbi lishacbi dadkoon ilaahay xukumina iyagu isxukumo oo nidaamka isu jideeya kii ilahay intay ka maarmaan maxaynu u badannahay waxaa waxaasi wuxuu doonayaba ha ahaadaba xaaraan kasta iyo foolxumo kasta ha ahaado raggoo la ydhaho waa la guursanaya ha ahaado sinadaa xalaal ha la ydhaahdo khamrigaa xalaal ha la ydhahdo ribada xalaal ha la ydhahdo waxaynu aragnay dee baarlamaanada caalamku waktigan baaskareeyaan waa wa waxa weeyaan waa xukmu lbashar lilbashar maxay u badan yihiinuun ilaah la caabuda iyo diintoona yaa loo eegayna waxa aynu xukunna waxoodun haloo fuliyo bas afa xukma aljaahiliyati yalquun su-aashaasaa taallo oo ilaahay ummadda weydiiyey ilaahayna cidi kama xukum wanaagsana ciddii aan qawadaynay yaqiinsan liqowmin yuuqinuun yaa ayuha aladiina aamanuu marka haddaba xukmuljaahiliya maxaa keena markaynu eegno maqrada hore iyo ta dambe ama aayaadka hore iyo ta dambe munaasabada ka dhaxaysa xukmuljaahiliya inay dadku raacaan waxa keena iyaga oo wilaayadii ilaahay ka baxo wilaayada kufaarta u baydha oo garabsigii ilaahay garabsanayeen ee gargaar ka doonayeen ee raali gelinayeen intay iska weydaartaan gaalo waxmooda gaalo ilaahay iyo awliyadiisi iyo rusushiisiiba dadku way kasoo dulboodeenoo shaydaan iyo kufaar kala duwanoo noocyo leh ayay wax moodeen waxna ka dhagaysteen taasaa waxay keentaa dadku inay ilaahay sharcigiisa ka tagaanoo dabeetana ay jaahiliyada wax moodaan yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilaahw dadka mu'miniinta ah laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaraha ka dhiganina awliyaa kuwa saaxiiba ah kuwa gacal iyo xigta iyo sokeeya ha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacd qaarkoodba kuwa kale weli u yihi waa run wey waa adigaa arkaya maanta oo marka ay islaam noqoto qoladay doonaysaba haata meeshay doonaysaba qaarada adduunyada ha ka deganaatee waxa midoodaya oo iskaashanaya yuhuudda iyo nasaarada iyo boodiiska iyo shuuciyadda intoo dhamiba markaa china iyo ruusiya iyo america iyo oroba markaa way midaysan yihin foodka dhan bay kaga wada ridayaan tan imika aad arkaysa ee la isku haysto ee la leeyahay qaar baa diidan dagaalka mabda-iyan looma diidanaa laakiin waxa loo diidan yahay dee waa ruux iga sii meesha haddii la boobayo o la halqafayo dee aniguna ceelasha qaar baan leeyahay marka la dhoobo qaadayo ilaa aad intaa iga ogolaato waxna dee siitoodaan saarayaa ku ogolaan maayo inaad meeshan keligaa ku amarku taaglayso aad ka shaahayso maya mindha la ii ogolaado ama qaybtaa la siiya sidaa laygu cayima intaynaan gelin ka hor marka ama waan ku fasixa ama waan ku raaci laakiin mabda-iyan wixii markaa waxyeelaha loo geysanaya dad islaama waxay ka taagan yihin lugtaana lug hadhay dheh waa wax kasii hadhaya arkaya ilaahay baa waxau ihi waman yatawalahu minkum ka idinka mida iyaga saaxiib iyo gacal ka dhigta fa innahu minhum iyagu ka mid yahay ogaada iyaga ayuunbuu ku beeray adduunyaduu la macya aakhirana waa la mac naartana wuu la gelaya ina allaha laa yahdi alqowma alaalimiin dad dulmi falayaalana ilaahay ma hanuuniyo ma hanuuniyo hadduu qofku heerkaa gaadhay oo gaal uu gacal ka dhigtay sokeeyanimadiisa iyo sir usheegiisa iyo saaxiibtinimadiisa iyo diin wax ka digiisa iyo sharci moodidiisa iyo taxaalufkiisa iyo kol hadduu heerkaa marayo wilaayadaa waxaasoo dhan keenaysa alwalaa walbaraa marar badan baynu ka hadalee waxa weeye xaqii dadka muslimiinta ay isku lahaanoo dhankan kale loo qaloociyo qofkaas iyagu ka mid yahay baa ilahay wey waa laga faani jiray laakiin laguma faani jirin halka iminka jinsiyadooda in la haysto isla markaana xidhiirkooda la leeyay isla markaana raali noqoshooda la haysto halka lagu faanayo maanta waa laga faani jiray waman yatawalahu minkum fa innahu min ilaahay baa yidhi fatara aladiina fii quluubihim marad qof yow lala hadlayaa waxaad arkaysaa kuwa qalbigooda cudurku uu ku sugan yahay yusaaricuuna fiihim ay fii muwaalaatihim waxay u degdegayaan iyaga xidhiidhintooda yaquuluuna waxay odhanayaan marka laydhaa war gaalada maxaa uga dhammaan laadiina idinku salliday waxay ku jawaabayaan nakshaa dee waxaanu ka cabsanayna an tusiibanaa daa'ira inay dee balaayada wareegaysa lagu dhacdo balaayadii bay u qaateen inay iyagu hayaan ilaahayna way iska ilaaween dee in cunaqabatayni nagu dhacdo oo caalamkuna soo eegi waayo oo nu cidla yuurubsaan nanu ka baqaynaa dabeedna waa iscaalami garaynaynaa fa casa allaahu rabbi waxa uu u dhow yahay baa ilahay uhi xaqiiqo wuxuu ku yihi an yaatiya bilfatxi inuu furitaan keeno oo waxaanla waxaan isku adkaaday uu kala wada furo ila isagaa gacanta ku haya caalamka aw amrin min cindi ama arin xaggiisa ka ahaaday uu keeno oo dad kale uu soo saaro kuwana uu halaago way badantay qaar la eegayo indhaha loo taagaybaa la waayayba oo hawada ka baxay oo amrin min cindi arin kale inuu keeno waa biyadihi lmulku yuqalibuhu kayfa yashaa iyagu ma hayaana ilaahay baa hayo dhan ku doono u dhigaya fayusbixuu dabeetana munaafiqiintu waxay noqon doonaan calaa maa asaruu wixii ay qarsanayeen fii anfusihim ku qarsanayeen naadimiina kuwa ka murugooda markaasay isciilkaambiyay farta dhexda ka qariini doonaan ooy odhan doonaan war beladan meel ay ku dambeeyeenba la garan waaye maxaa inala xidhiidhiyey wayaquulu ladiina aamanuu waxay odhanayaan ooy odhan doonaan dadka mu'miniinta ahi markay sidaa u guulaystaana munaafiq iyo gaal isla jabo ahaa-ulaai kuwani aladiina kuwii miyaa aqsamuu billaahi ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda halkii u dambaysay iyagoon waxba la harin innahum la macakum inay idinla jiraan kuwii ku dhaartay dhaarahooda halkii ugu adkayd miyaanay noocan ahayn meesha soo taagan mid xabidat acmaaluhum camaladoodii way bureen fa asbaxuu khaasiriin kuwa guuldaraystay bay noqdeen mu'miniintaas sidaa odhan doona goor bay mu'miniinteena ereygan odhanaya waxay odhanayaan gaal markuu jabuu islaam guulaysto waxay odhan doonaan maalinka qiyaamaha marka ilaahay laysa soo hortaago ee dad kala baxo yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilaahaw balaayaadkan aynu u fiirsano dadka ilaahay rumeeyayow baa ilaahay u yeedhaya waynu jecella inaynu noqono waana ilaahayna waynu ka baryaynaa inuu iimaanka inoo hagaajiyo man yartadda baa ilahay uhi qofka ka laabta ee minkum idinka idinka mida can diinihi qofka diintiisa ka laabta ee qawada ee ka janjeersada fasawfa yati illaahu biqowm jawaabtii waa xadfanta daliilna waxa u ah ficilkan falaa yaduru llaha shay-an ilaahay waxba kuma dhibayo sababtuna waxay tihi sawfa yaati illaahu biqowmin hadhow baa ilaahay uu qolo keeni yuxibuhum ilaahay uu jecelyi wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel adilatin dabacsan cala almu'miniin dadka alla rumeeye u dabacsan acizatin ku qallafsanoo ku kakan oo ku adag cala alkaafiriina gaalada garabka dabacdasanna awliyada ilaahay bay kula dhaqmaan garabka adagna calowga ilaahay yujaahiduuna fii sabiili illaah waxyaabuu ilaahay ku jeclaado ilaahay jidkiisa xaqaabay ku dagaalamayaan walaa yakhaafuuna lawmata laa-im walaa yakhaafuuna kama cabsanayaan lawmata laa'imin mid wax canaananaya canaantii iyo mid wax ceebaynaya iyo mid warbaahinaya iyo mid wax ka sheegaya midnaba midnaba kama baqanayaan daalika baa ilahay uhi intaasoo qof isugu hagaagta qofkaasoo ilaahay iimaanka waafajiya oo uu ku jeclaado oo islaam jeclaado u dabacsan oo gaal ku adagoo la jihaaday oo aan cid u joojinaynin daalika ismu ishaaraha intaasoo dhan wey fadlullaahi waa dheeraad ilaahay oo yuutiihi man yashaa ciduu doono ilaahay uu siinaya dadma wada dareensaneen wallahu waasicun caliim ilaahay baa arsaaqadiisa iyo awooddiisu ballaaran tahay wax walbana ogsoon oo ka warhaya aayaddu markay soo degtay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhi waa kuwamoo salmaan alfarisi ayuu yihi haadaa wa qowmu waa kan iyo qoladiisa haddii ay markaa qolo gaara uu nebigu tilmaamay mar walba ciddii wasfigan iyo tilmaamtan sidataa naska waa lagu fasirayaa nasku wuu caam yeelayaa un muwaasafaadka iyo tilmaamaha muminiintu waa kuwaa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramayay maalinka qiyaamaha su-aal adag inay ku imanayso qofka isaga oo ficil iyo qowlba xaq ku ayidi kara ka gaabsada ilaahay waxa uu leeyahay halkaa kelmad baad ku lahayd waxna waad ka tari karaysa maxaad u odhan weydaad uga gaabsada hebellaad ka cabsanaysa xadiid sugan baa saad macnaha tilmaamaya ilaahay baa ummaddan dhiiri geliyey mishiinkana u adkaynaya iyo mooralka oo waxa uu yidhi innamaa waliyukum allahu warasuuluhu waaladiina aamanuu innamaa waliyukum allahu innamaa aadaatu xasrin tufiidu macnaa maa wailaa warkoo lasoo ururinayo oon meel kale marayn weeye innamaa waliyukum allah ka gacalka idin ee garabka idin ee idin garab taagani waa ilaahay iyo wa rasuuluhu nebigiisa iyo waladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta ah intaa tirsadabaa ilaahay aladiina mu'miniintaasoo kuwa waxidiintan ayaa la idiin sheegayaae yuqiimuuna asalaata cibaadada oogaya salaada la idhaahdo wa yu'tuuna azakaata bay quudhayaanay dhiibayaan wahum raakicuun ilaahay bay u rukuucsan yihiin oo foodda ay dhulka ugu hayaan dadkaasaa waxtar ah weeye dadka camal iyo cilmi israaciyey iyo caqiido wanaagsan waa kuwaa mu'miniinta aad tirsanaysaan awliyada idiin ah waman yatawalla allaha qofka ilaahay weli ka dhigta ama ummadda ilaahay weli ka dhigata wa rasuulahu weli ka dhigata nebi maxamed iyo waaladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta awliye ka dhigta fa ulaa'ika xisbullah kuwaas waa ilaahay xisbigiisa jawaabta ayaa uu tusinaya madkuurkani maxduufkuu tusinaya faina xisba allah ilaahay xisbigiisana ogaada hum lhaalibuun iyaga unbaa gacan sarreeya oo guulaysanaya dad waxay doonaanba ha sheegeen saasaa ilaahay ui tabaaraka wa tacaala markaa aada leedahay awliyo ha eeginuun oday xabaalan oo quuf la dhintae oo la siyaarto oo laydh lagu shido laakiin waxaa adeegtaa muwaasafaadkan iyo tilmaamahan iyo mawaaqiftan dad kale baa ilaahay awliya ku tilmaamay adiga laftaaduna haddii aad kuwan ka mid tahay fa anta min awliyaa illaah markaad cid gaara awliyada ilaahay ku koobto qur-aankiina sidan uu ku sheegayo awliyada ilaahay adiguna xaggaad ku biiraysa ila wax udhexeeyaa ma jiro awliyaa shaytaan wa awliyaa llah iyobaynu naha awliyaa llah dee awliyaa llahi haddaynu iska reebna xaggaynu ukacaynaa dad dhintay unaynu ku gaar yeelno awliyada ilaahay waa kaa nasku tilmaamaya mar walbaynu arkayno aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu markuu ilaahay wilaayadii dhabta ahayd awliyaa raxmaan kolkuu inagu akiday ayaa dabeetana awliyaa shaytaan uu inooga digaya ama muwaalaat lkufaari washayaatiin yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyo la idiin baaq ee daaqa ilaahay dhagaysta laa tatakhiduuha ka dhiganina aladiina kuwii ittakhaduu ka dhigtay diinakum diintiinii kuwa ka dhigtay husuwan wax lagu ciyaaro iyo walaciban wax lagu dheeldheelo oo min aladiina kuwii kamida uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey oo yuhuud iyo nasaara ah iyo walkufaara gaaladaba ka mid a kuwa ha ka dhiganina maxay awliyaa kuwa awliya ha ka dhiganina kuwa intan oo balaaye iyo intan oo shar ah isku daray godobta intan la egna ilaahay ka galay kuwa ha isdaba taagina muwaalaata samaynin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu ha ka dhiganina kuwa sidaasa awliya ha ka dhiganina diintiinnii waa ciyaar bay la tahay gaal noocyadiisa kala duwan weeyaan waataquu allah in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiin ilaahay ka cabsada baa ilahay u leeyay in badan baanaynu soo tilmaanay hunaaka farqun bayna almuwaalaati waalmucaamalati alxasana inuu farqi u dhaxeeyo muwaalaadka iyo mucaamalada wanaagsan mucaamalada wanaagsan qofka muslimka ahi namuudaj iyo tusaale ku yahay gaal iyo islaamba wuu kula dhaqmaya oo gaalka akhlaaq wanaagsan buu kula dhaqmaya ammaanuu kula dhaqmayaa ballantu u oofiyaabuu kula dhaqmayaa wixiisa uu leeyahay oo loo xukumo ayuu kula dhaqmayaa mucaamalada wanaagsan isagaa lagaga dayanaya qofka mu'minka ah gaalkana xaqiisaa la siinaya laakiin tan khatarta badan ee lagu iimaan beelayo ee ilaahay uu ka digayaa waxa weeye iyagiioo diin la moodo iyagii oo marka gaalo iyo islaam ay ishayaan gaalada la raaco iyagii oo sirtii loo sheega dadka muslimiinta ah iyagii oo la garabsado waxa faraha badan ee de dadka muslimiinta xuquuqda ah ee ka dhaxeeya xaqulmuslim calamuslim oo iyaga la siiyo si kooban waxaa kuugu sheegaya aayaadka ku sugan suurat lmumtaxina suuradda laydha laa tattakhid laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين حاكو حقا انت أصوى معاملة ونأكسنا هتيا لغفرين أصميس الله لغفر صحي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئكم الظالمون وإذا ناديتم بين هؤلاء النداء جاء أذان كان وهلك كليه هلا جوش جس قال يتمن كي حكونا إلى جار هيد بكم ديها أذان كسورة كليه حستويدا وإذا ناديتم إلى الصلاة مركز صلاة يسوي أذان ردنا يجمع عنا جمعة إذا ندي للصلاة مركز الصلاة يسوي أذان لا أذامه اتخذوها وحي كدجنا ين هزوا ولعبا لبلا سنة إسرائيل ملب مرولبا هزوا ولعبا هزوا بلا معنى يا ولعبا لا ميوسك كلا ونكس ذلك ابو الهير كاس وحو دعي بانهم قوم لا يعقلون وعقلي انا وحرق رني عقل ما جيرو بابا وي يغو عقل هشيكتين لكن كل هذه عباده الهي halka ka taagayn maaya qul waxa tira nabi maxamed oo yaa ahlul kitaab kuwi kitaabka la siiyo hal tanqimuna minna ma tanqimuna minna annaga nagu ma nacaysa illa an amanna billah inaanu ilaahay rumaynay baa nagu nacday iyo wama unzila ilayna quraankan lagu soo dajiyay iyo wamaa unzila min qabl kitaabkan ka hor kutubtii la soo dejiyo aanu wada rumaysannahay intaa waa nagu nacdeen diinta ilaahay oo aanu raacniyo iimaan dhammaystiran oo aanu la nimi baa nagu nacdeen ashahaadada iyo iimaanka wanaagsan baana lagu haystaa kiis noo ah wa ana akarakum faasiquun intiina badanoo ilaahay ka fogaaday taana waa nagu nacdeen oo qof faasiqihii dee qof caabila ama mutiic ahoo caabida ma ogolaan na way iska soo horjeedaan labadaa arrimood wixii wanaagsanaana waa nagu eedaystay wixii xumaana waa ku tilmaamantay waa ta laysku haystay mushkiladda halkaas bay ka taagantay aslulcadaawa waa taa weeye qul waxaa tidhaha nebi maxamedow hal unabiukum maydin waramaa bisharin min dalik waxa aad samayseena lasoo sheegay balaayada ah wax kasii balaayo badan mahuubatan xagga cuqubada cinda allahi ilaahay agtiisa mahuubatan abaalmarinta iyo cuqubada dhici doonta kaa hore ee sheegteen wax kasii cuquba iyo balaayo badan ilaahay agtiisa ma idiin sheega haynoo sheeg wey man lacanahu allahu mahuubatu man lacanahu allah qofka ilaahay uu nacdalay abaalmarinta la marin doono taasaa kasii daran ka horeba ilaahay baa nacdalay ka abaalmarintiisa way kasii darantay waqadiba calayhi wuu u cadhooday wa jacala minhum qaarkood waxa uu ka yeelay alqiradata daayeer waalkhanaaziira iyo doofaar وعبد الطاغوت يو طاغوت كو عبده هيابنا وقروي سبعياه الصغن يضنا وعبد الطاغوت مركا اسم وي مضاف مضاف اليه وحو كدغي القرده تبو كدغي والخنازير بو كدغي وعبد الطاغوت بو كدغي عابديال طاغوت كعابده اما وعبد الطاغوت سدان نو قرنايت طاغوت كان عابدي كاسا ugu balaya badan intuu daaquud ka dhammaan waaye oo shaydaan iyo shahawaad iyo shirki iyo shubho waxaashiinka ka wada kacaya intuu shaqo ka dhigtay ayaa dabeetana ilaahay uu nasaqay oo uu siloon isagana ka dhigo doofara iyo daayaru ka dhigay ulaaika sharu makaana kuwaasi waa kuwa meel joogsiga ugu liita wa adallu can sawaai sabiil jidkii toosnaana aad bay uga ambadeentaa ilahay kuwaa waxba hamoodina waidaa jaa-uukum markay idin yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa ashhaadana ogaada yahuud baa odhan jira oo nasaara odhan jirto munaafiqiintii mushrikiinta carabeed baa odhan jirayoo si ay wax ugu helaano si ay isuga busteeyaan sharka dad dhibka dadka muslimiinta ah inaan ciqaab la marinoo aamanaa bay odhan jireen waxba dhib lama laha gaalka aan waxba rumaystayn inuu ashaado kol wuu ku ashaadanaya kolla xaggan uu kasoo jeeda dhan walba uu ridaya waqad dakhaluu bilkufr gaalnimo iyagoo ku dheehan bay ku soo galeen wahum qad kharajuu bihi wahum iyagu qad kharajuu way baxeen bihi ay bilkufri gaalnimay la baxeen gaalnimay la soo galeen gaalnimana way la baxeen gaalnimadaasaa ka dhaba laakiin amanaa bay leeyihin ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين marka arrinku afka maaha laakiin waa shayga qalbiga ku sugmay munaafiqiin badan baa jira ee khuduu xidrakum weey wallahu aclamu ilaahay waxaa ogaanayaa bimaa kaanuu yaktumuun waxa ay qarinayaan isagaa ogaanaya asraarta ilaahay wuu ogsoon yahay waxba ilaahay kama qarsoomaan marka qur-aanku waxyaabaha cajaa'ib ku leeyaday ka mid tahay in uu shayga damiirka ku sugan ayuu uga warramayaa shayga dee waaqica ku sugan ee muuqanaya isku sibuu uga warramaya marka intaasoo waa dham waxaad arkaysa digniinaha ilaahay uu bixinaya tabaaraka wa tacaala dad buu ilaahay ina barayaa dad buu ina barayaa tilmaamuu bixinayaa taariikhuu dib u xusayaa in badanna nasku yuhuud iyo nasaaro ku nuxs dhowrka suuradood ee u dhaadheer qur-aanka yuhuud iyo nasaaro ayaad arkaysa taariikhdooda waa kuwa uu nebigu kadib u yihi latatabicuna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin wadaacan bidaacin xataa law dakhaluu juxra dabin ladakhaltumuuh war nimankaasa idin raad guri tallaabada iyo dhudhunka iyo taakada kolba siday isu waxu dhaqaajinayaanba idin ayay idin is odhan doontaan maansalugalayda godkeeda hadday daf idhaahdaanna way idin geli waa kuweebay asxaabtu idhaahdeen ma yuhuud iyo nasaaraa kuwaad ka digaysa maninnaasu ilaa ulaaika buy dad kuwa kharibaysa kuwaasun maaha miyaanayna kharibin imka halkaynala maraya meel walba way waaleen qof kastoo muslimi markuu gurigiisa joogo iyo markuu meheradiisa joogo iyo markuu dhoofayo iyagu ka fikiraya caalamka wareerka iyo waalida ay qaasiyeen iyo ifsaad wa taraa kaiira minhum in badanoo iyaga ka mid a waxaad arkaysaa yusaaricuuna fi limi walcudwaan dembiga iyo xadgudubkay u degdegayaan wa aklihim usuxta iyo xaaraanta cunideeda labiisa maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaana shaqo u noqday aad u xun yahay lowlaa yanhaahum rabbaaniyuun kuwa dadka ilaahay ah ee camalka falayaa may u diidaan iyo walaxbaaru culimadoodu can qowlihim ulism hadalka dembiga ah ay odhanayaan may u diidaan wa aklihim usuxt xaaraanta ay cunayaanna may u diidaan eegdoorka culimaduna waa kaa culimmadu waa inaanay aamusin habraninne waa in wax la sheegaa ka sheegee dee waxiga fasirayana waa inaan lala yaabin oon la odhanin ninkani uu ka dhacsan yahay halka uu ka warramayo iyo halka maanta la isla marayaa way kala fogyi haddaynu sidaa yeelamo waxba inoo soconayaba haddaad adaguna tidhaahda inkaari kugu dhacdo arrinkuna silanaa lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alisma wa aklihim usuxt may dadka u diidaan dadka culimada caamiliinta ahi dembiga iyo xaaraanta labiisa maa kaanuu yasnacuun baa ilaha uhi culimaduna waxay sanceeyeen ay farsameeyeen baa xumaaday ogabay kaa hore yacmaluuna buu ahaa yasnacuuna waa ka sii daranba camalkiiyo suncada suncadaa sii daran kanaa sii dembi weynba isna ag fadhiistee yuurusaday ama laga saxeexday haadun haya wa qaalat ilyahuud nimanka magaca la idhaahdaa waxay idhaaheen yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu way xidhanta waa bakiil subxaana allah qullat aydiihim gacmahoodii baa la xidhay wa lucinuu bimaa qaaluu waxaana lagu nacdalay hadalka xune ay yidhaahdeen ilaahay bay bakiil ku sheegeen subxaana allah dalka kaalay oo ilaahay bakiil maaha yadaahu mabsuutataani labadiisa gacmood way kala baxsan yihin waa laba gacmooda uu leeya kuwa caalam cid kale toona makhluuq kale lamid ahayn lana catili maayo la diidi maayo lana shabihi maayo isagay u gaar yihiin yunfiqu kayfa yashaa siduu doono ayuu waxu bixiyaa waxba kuma adkaadaan isaga walayasiidanna wuxuu u kordhin doonaa kaiiran minhum in badan oo iyaga kamida maa unzila ilayka min rabbik qur-aankan xaggaaga lagaaga soo dejiyay wuxuu u kordhin doonaa duqyaana wa kufran xadgudub iyo gaalnimo qur-aanku wuxuu kordhiyaa iimaan iyo cadaalad laakiin iyagaa markay dafireen duqyaanan wa kufran gaalnimo iyo kibir ka kororsaday markastuu qofku ka gaaloobo wuu sii durkaya alla wuxuu uhi waalqaynaa baynahum dhexdooda waxaanu dhignoonu ku tuurnay alcadaawata waalbaqdaaa colaad iyo nacaysiiyo ilaa yowmi alqiyaama ilaa dharaarta qiyaamaha yuhuud iyo nasaara ama xataa yuhuudda dhexdooda nasaarada dhexdooda nacaysiyahaasi wuu dhex yaallaa laakiin idinkayuu idin dhex marin oo idinku isku duubnaaday alla wuxuu ihi wuu inooga digay kullamaa mar kastoo awqaduu naaran dab ay soo shidaan lilxarbi dagaal ay u soo shidaan adfa'aha allah ilaahay baa baktiinaya waa bushaaro iyagu dabka way aloosayaanoo mar walba waa taa laleeya dagaal hala saxeexee ilaahay baa kala tuuraya kuwan waxba lamay hadhin wayascawna fi lardi fasaadan dhulkana fasaad bay la soconayaanoo wax wanaagin ma jiro agtooda ma yaallo wallaahu laa yuxibu lmufsidiin ilaahay mufsidiinta ma jecla idinku ha jeclaanina لو خطر بلانتها وعد إلهي ونعيها دي لتعلاب والله أعلم